wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka hirshabeelle sacdiye maxamed nuur sacdiye burus ayaa waxa ay ka hadashay dil xalay saqdi dhexe degmada mahaddaay ee gobolka shabeellaha dhexe lagu geystay mid ka mid ah haweenka degmadaasi ku lahaa ganacsi iyadoo haweenayda la dilay ay xaas u ahayd mid ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya ee degmadaasi mahaddaay ka howlgala wasiirka wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka hirshabeelle sacdiye burus ayaa waxa ay sheegtay in arrintaasi ay aada uga walaac markii ay maqleen islamarkaana ay ku tilmaamayaan fal naxdin leh saabtay waxaan aad iyo aad xanuun iyo murugo aan kusoo toosnay xala saqdi dhexe degmada mahaddaay ayaa waxaa gurigeeda gabar ganacsato ah oo layidhaha sacdiye maxamed maxamuud oo ganacsato ah ayaa gurigeedii iridda inta lagu jibiyey qolka ay jiiftay loogu tegay bannaanka la baxsaday shan xabadood lagu dhuftay ay maaragtay caruurteydii iyo gurigeedii dhexdiisii loogu galay waxaa dilay nimanka bannaanka joogo oo shabaabka waxaana ay ku ay ku marmarsiyoonayeen oo farxun ah oo ay hadda bilaabeen ah waxaa ku qabay askari waxaa wax kaa gatay askari marka haweenka murugo aad iyo aad u badan ee degmada mahaddaay ayaa soo wajahday wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka hirshabeelle sacdiya maxamed nuur oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxa ay sheegtay in degmada mahaddaay uu ka jiro dayac amni halkaas oo dayac oo ka jiro xagga amniga ah sababtoo ah haddii aan qofka aan cadowga ah ee aan ogoleen nabad in lagu joogo meeshii ciidankii meesha lagu sugaayo gabdhahoodii iyo walaalahood iyo naagahoodii iyo hooyooyinkood guriga loogu soo galaayo ma aqaan amarka dambe la sugaayo oo ay dhacdadan ee caawa kow aynan ahayn ayna soo noqnoqon doonto dowladda soomaaliyeed iyo dowladda anigaba aan ka tirsanaya ee hirshabeelle waxaan baaq soo jeedinaa inaanan falkaas cusub oo ayaan darada oo falxumadaa hoo dhacay inaanan fadhigeena aanu ku sugin howlgallada ciidamadana gabdhahana dhibaatadaas ay ku dhexayso ragaa la dhashay qori haysta ragaa qabo qori haysta marka in ay ayagii ay fadhi aan ku sugno wax maaragtay xanuun maalin walba inaan sheegno waxba kasoo bixi maayaan cabdiraxmaan cali derey idaacadda risaala magaalada jowhar